بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo howlgal qorshaysan ku qaarajiyey guddoomiye ku-xigeenkii riddada ugu magacownaa deegaanka sabiid ee dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waa sidee isbarbardhigga baaxadda dhuleed ee ay mujaahidiintu isku sii fidinayaan iyo dhulka u haray murtadiinta waa warbixin uu qoray mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa itoobiya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowre u soo gebagabaysay ragga ka howlgala qaar ka mid ah makaatibta wilaayada waxaad barnaamijka ku maqli doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi kooxda riddada soomaaliya oo mar kale shaacisay inay maraykanka u bandhigtay dekada muhiim ah oo ku yaal koonfurta iyo bartamaha soomaaliya t b l f oo nidaamka abiy axmed ku eedeeyey in uu jebiyey heshiiskii nabadda ee ay ku soo kala saxiixdeen magaalada bretoria ee waddanka koonfur afrika askarta aybiin ah oo lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaad dhegaysan doontaan waraysiyo aannu la yeelannay taa'ibiintaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalka nuur cali warsame abuusheyba anigana waan idinla socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudageli doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya howlgal qorshaysan oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen murtad maxamed xasan jiir oo ku magac dheeraa maqas kaasi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka riddada ugu magacownaa deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye murtadkan ayaa sanadadii ay maleeshiyaadka murtadiinta ah ku sugnaayeen deegaanka sabiid si aad ah u dhibi jiray bulshada deegaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa labaatankii bishii ramadaan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri weerar cagmarin ah kula wareegay deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaana deegaanka si buuxda gacanta ugu hayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ayaa ka babanaysa dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgal qaraxa ku beegsadeen guriga maareeyaha garoonka degmada garbaharey uu ka degan yahay magaaladaasi waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mida waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga sugan yihiin deegaanka galweyn ee hoostaga degmada buulamareer الإسلام الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo xiisa badan aan soo dhoweeyo walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaani araxiim qodobka ugu horeeya ee xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aynu kusoo qaadanayna ayaa waxa uu yahay kooxda t b l f oo nidaamka abiy axmed ku eedeysay inuu jebiyey heshiiskii nabadda ee britoria waa mid ka mid ah cinwaanada lagu hardhay shabakadda wararka soomaali mimo jabhadda xorinta shacabka tigrey ayaa nidaamka abiy axmed ku eedeysay inuu wado go-aano hal dhinac ah oo saameynaya dadka tigreega ah sida lagu sheegay war murtiyad laga soo saaray shir socday shan maalmood oo ay yeesheen golaha dhexe ee t b l f bayaanka kooxda t b l f soo saartay ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay dhaqangelinayso awaamiir iyo xeerar hal dhinac ah oo ka dhan ah heshiiskii nabadda ee labadakunlabaylaaaatanki ay ku wada gaareen magaalada britoria ee dalka soud afrika golaha dhexe ee t b l f ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey hirgelin la-aanta ka jirta heshiiskaasi maadaama ayay yidhaahdeen dhibaatooyinkii dagaaladu ay weli jiraan islamarkaana saameyntoodu ay siyaabo kala duwan uga socdaan guud ahaan gobolka waxaa kale uu golahu ka dhawaajiyey inay jiraan dadaallo xagaldaaceen ah oo ka socda gudaha gobolka iyo dibaddiisa oo lagu kala qaybinayo midnimada dadka tigareega waxaanay rajo ka muujiyeen waxa ay ku sheegeen halgan ka dhan ah gumaystayaasha soo duulay war-saxaafadeedka kooxda t b l f ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib eegis lagu samaynayo isbedelada juquraafiyadeed ee ka jira gobolka oo keeni kara ayay yidhaahdeen isku dhac loona baahan yahay in laga feejignaado hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli isbeddel lagu sameeyey madaxa ugu sarreeya maamulka kumeelgaarka ee tigre kaasoo siddeed bishan abril loo magacaabay jenaraal tedeze werde tasafai kadib markii xilkaasi uu abiy axmed ka casilay maqaarsaarkii hore ee jenaraal getajoreda isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka tigre oo uu soo dhoweeyey t b l f gaar ahaan garabka dabarzoon gabre makaahiil ayaa daba socday xurguf in muddaha ka dhex caloosneed garabka gabre makaahiil iyo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka tigre qodobkii lagu qoray webka soomaali mimo haddaynu halkaa uga gudubno markana kooxda gurguurte oo mar kale shaacisay inay maraykanka u bandhigtay dekado muhiim ah oo ku yaala soomaaliya canaawiin kala duwan ayaa lagu qoray webka islaamiga ee soomaali mimo balse kan ayaynu ka soo qaadanay wasiiru dowlaha waxay ugu yeeraan arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad ayaa waraysi uu siiyey t v lagu magacaabo t r t ku sheegay in kooxdiisu maraykanka u bandhigtay inuu la wareego dekado muhiim ah oo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya murtad cali balcad ayaa sheegay in kooxdiisa riddada ay maraykanka ka codsatay in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskii la sheegay in sideetameeyadii kala sixideen muqdisho iyo washington kaas oo maraykanka u ogolaanayay isticmaalka dekadaha uu shaaciyey oo kale ah muqdisho kismaayo iyo berbera murtadkan ayaa waraysigiisa ku caddeeyey in maraykanku ay u bandhigeen saddexda dekadood oo ah kuwo muhiim ah sidoo kalena ay washington siin doonaan kuwo kale oo dheeraad ah haddii ay u baahato si gacan looga siiyo dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa waxaan hadda ka codsanay maraykanka in la cusboonaysiiyo heshiiskaas ku saabsan isticmaalka saddexda dekadood haddii kuwo kale u baahdaanna way isticmaali karaan waana xeelad aan ku doonayno inaan ugu dhowaano maraykanka sababtoo ah maraykanka waa u muhiim dagaalka aan kula jirno al-shabaab taageeradiisana aad ayaan ugu baahan nahay haddana wuuna taageeraa waxaa sidaas yidhi murtad cali balcad qorshahan ayaa sidoo kale la sheegayaa in kooxda riddadu uu ku doonayso inay kaga hortagto qorshe aada isu soo tarayay oo ku aadan in maraykanka uu doonayo inuu wadan madax bannaan u aqoonsado maamulka goboleed ee ashaaldirka somalilan waxaa xusin mudan in kooxda riddadu aysan maamulin dekadaha berberi iyo kismaayo ee ay u soo bandhigtay inuu la wareego maraykanka marka laga reebo tan muqdisho oo qudheedu ay gacanta ku hayso shirkad laga leeyahay turkiga dowladda silbiyadda maraykanka ayaa dhankeeda weli wax jawaab ah ka bixin yobooha uga yimid dhanka kooxda riddada soomaaliya ee lagu siiyey maamulka dekado muhiim ah oo ku yaala soomaaliya balse dhammaadka bishii ina dhaaftay ayuu diblomaasi maraykan ah oo lagu magacaabo peter farm maraykankana ugu qaabilsan ergeyga arrimaha afrika wax lala yaabo ku tilmaamay in kooxdii riddada ee uu gurgurto hogaamiyo ay dekado usoo bandhigto maraykanka diblomaasigan oo ka mid ah siyaasiyiinta aadka ugu dhow trump ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa twitterka ku sheegay in arrintaasi ay aflagaado ku tahay madaxweynaha maraykanka gaal donald trump isagoo xusay in xasan sheikh uu ballan qaadayo dekado uusan maamulin iminka xasan sheekh maxamuud waxa uu u malaynayaa in dadka maraykanku ay doqomo yihiin oo uu siin karo dekado aanu maamulin kuwaasoo ku yaala somalilan iyo puntland ayuu yidhi bam qodobka xiga ayaa waxa uu yahay hoosudhac dhuleed ee dhanka kooxda riddada iyo isballaarinta al-shabaab wakaaladda wararka ee shahaada waxay daabacday maqal ay ka soo xiganayso wargeyska burkina ee laga leeyahay dalka etoobiya kaasoo qoray warbixin uu kaga hadlayo xaaladaha adag ee ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya iyo taqadumka mujaahidiinta wargeyska burkina ayaa xusay in kooxda riddadu ay wajahayso caqabado amni iyo mid siyaasadeed halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horumar ka samaynayso furimaha dagaalka warbixintu waxay tilmaamaysaa in mujaahidiintu ay ku guulaysteen inay la wareegaan deegaano cusub islamarkaana jiiray salgiyo ciidan oo ay ka adkaadeen maleeshaadka murtadiinta waxay warbixintu qaadatay weeraradii ugu dambeeyey oo ay ka mid yihiin qabsashada xeryo militari iyo weerarkii lagu beegsaday murtad xasan garguurte wargeeska ayaa tilmaamay in arrimahaasi ay muujinayaan hoosudhaca kooxda riddada iyo awoodda shabaabul mujaahidiin wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka mujaahidiintu kordhiyeen weerarada madaafiicda ah oo ay ku qaadayaan goobaha muhiimkaa sida xerada xalane ee magaalada muqdisho dhanka wargeyska sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday caqabadaha xooggan ee ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka salibiga ah ku jooga soomaaliya isagoo soo qaatay dhaqaale la-aanta baahsan ee uu wajahayo isbahaysiga eyusom waxuuna soo xigtay sufile bam oo ah madaxa howlgalka taageerada amniga ee isbahaysiga kufaarta afrikaanta kaasi oo hadal uu ka jeediyey fadhi ay lahaayeen golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay ku qiray dhaqaale la-aanta uu wajahayo isbahaysiga isagoona intaa raaciyey in arrintaasi ay khatar weyn ku tahay sii jiritaanka eyusom waxa uu wargeysku sheegay in taliska kufaarta afrikaanta uu muddo toddoba bilood la tacaalayo xaalad dhaqaale la-aan ah yareynta gargaarkii uu ka heli jiray maraykanka iyo culayska ka haysta midooda yurub bixinta taageerada dhaqaale mas-uulka uu soo xiganayo ayaa muujiyay inuusan sii socon doonin howlgalka ashaadal dirarka ah warbixinta wakaaladda shahaada ee kasoo xigatay wargeyska burkina aan halkaas kusoo koobno xubinta ugu dambaysa oo aynu ku soo qaadanayno hadalhaynta wararka iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa waxay tahay mujaahidiinta ka howlgala dalalka saaxilka afrika iyo yemen oo fuliyey weeraro kala duwan webka islaamiga ee radio alfurqaan ayaa lagu qoray qormadani ciidamada mujaahidiinta ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan ku qaaday fariisanay ciidamada dowladda baniin ku lahaayeen magaalada medikala ee gobolka kandey waxaana howlgalkan khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa saldhigga la weeraray iyadoo ay mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo furteen tiro hub ah oo ay ka carareen askartii halkaasi lagu weeraray dalka maali waxaa isna ka dhacay howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen gaari ay wateen ciidamada dalkaas qaraxan ayaana ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka dabijili iyo nambala isla dalkaasi waxay mujaahidiintu weerar qorshaysan ku qaadeen fariisinay ciidamada maali ku lahaayeen deegaanka diondiori ee gobolka mobti waxaana lagu gubay gaari gaashaaman halka lagu soo furtay saanad ciidan oo ay wateen ciidamada maali dhanka kale mujaahidiinta ansaaru shareeca ee ka howlgala dalka yemen ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada yemen ee uu tababaro imaaraadka carabta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal gacmaha layskula tegay oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa ka dhacay halka loo yaqaano isgoyska qows ee bariga magaalada madi ah waxaana lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan oo kuwa uu imaaraadku tababaray isla yemen mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa fuliyey labo howlgal oo duqeyn ah oo lagu beegsaday ciidamada uu imaaraadku tababaro ee ka dagaalama dalkaasi duqeyntan ayaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee droniska howlgalka koowaad ayaa lagu beegsaday xarun ciidan oo ku taala inta u dhexaysa alkalita iyo isgoyska alqows halka duqeynta labaadna lagu beertilmaameedsaday saldhig ku yaala inta u dhexaysa alkalita iyo wajar jamaacadii jihaadiga ee ka howlgasha yemen iyo wadamada saaxilka ayaa muddooyinkan dambe laba jibaaray iska horimaadyada ay kula jiraan ciidamada dalalkaas waxayna dileen boqolaal ka tirsan kuwa ay tababareen dowladaha ay taakuleen reer galbeedka iyo imaaraadka carabta kuwaasoo ka hoos shaqaynaya maamulada maqaarsaarka ah ee ka jira dalalkaas iyagoo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka muslimiinta ah ee kuwaas nool guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amerikaha islaamiga waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa uga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga askartan taayibiinta ah oo ka kooban laba xubnood ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud markii towxiidka loo qabtay kadib ayay waraysiyo la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus waxaana waraysiyadaasi inoo qaaday walaalkeen anas al ansaari
magacaygu waa geed cabdi ciise maxamuud xamar maxaa ka yadaa waa ka shaqeeya xamaaliyan ka shaqeeyaha hadda maanta marka markaa adoo xamaali ah maxaa inta u imaaday oo maanta intaa u fadhida kuwaas oo xagkaa waxaa ugu qaaday shahitaan ugu qaaday maantan inaan taas aan kasoo muslimo aan dadkeyga iyo maheyga xaafidayga aan imaadan maanta usoo joogo kuwa marka aad ka imaaday maxay yihiin kuwaas waxaa waaye kaalo waaye inaad abdigaalo dhahdo marka horena aada caadi ugu birto maanaga kuqasbeena maya maya cid jaba uma qasba uhayso danteyda waataan hadda middan u joogaa laakiin marka hore shaytaan ay qaada aniga maaho marka bal nooga bilaab markii aa ciidanka qoranaysay iyo meelaha soo martay iyo ugu dambeyn markaa soo bixaysay ciidanka aniga maan qorahaya horta idoo ciyaal fayl loogu jiran dhankeyga ka arka dhibaa ka kala horta kay ila socdaa shabiir aan naqshaben iri waa dhinacayga faylkeyga ka kala waa laga qoray magacaa layga qoray lambaraa layga qoray mahaasaa layga waday geetamiraa laygeeyey qoritaankoobahaana la geeyey haddana saddex maalmoodaan jooga aniga waxaa lagu jira qoritaan waa lay waday saddex maalmoodoo kale haddana hiil weynaan jooga oo laygu qoraayay waxaan sameeyey saddex maalmoodoo kale fiil weynaan laygu qorayay habeenkii afaraad habeenkaas ayadoo ciyaal lasoo bixiya oo jirana lasoo bixiya subaxdeen kusoo hireysnay subaxdeen iskala joogay subaxdee afar saac iyo bar ah baabuur loo keena lasoo raaca xamara waxaan imida toddoba saac iyo bar adi marka ma jirnid marka anigaa maya ma jirani waxaan ugu beeray inaan maas aan ka imaadaana aan ku noolaanaan rabay oo aan ka imaado kuwaas oo gurigu hooyo aabaan iska aado kuwaas aana la jirin cawana aana agtooda aana ku maalin aana ku heynin fikirgey u ahay adi marka qayb ahaan maxaa ciidan lagu diyaarinaya inaa noqoto militariyaa lay diyaarihay marka yaa lasoo xariirtay qaabkay lagu soo dhaweeyey maalna aaba isoo wac wuxuu yidhi waa lagu soo waca miyankaa weli kalshay naqaybka isoo waca waa ila hadaliyey wuxuu yidhi nin kalen kuu gudbaa waa laysoo gudbay macalinkan lakee indhilan hadalnay cawadan kusoo waca huu yidhi naqaybka isoo wacay wuxuu yidhi aabba waa u sheegay waa soo bixi kartaa xillaan ka bacdi waa soo bixi kartaa mik la yidhi ninkaanu asna soo baxaa lay sheegay ways wacnay ways u nimadnay gaarigiin aaba soo wacay waxaan ihi gaarigaasaa bixi rabo habeen hore maqribkan towfiiq kasoo degta wax dhiba marka adi oo lagu geysta maa jiro maya wax dhibahoo legeysta ma jira hal xabo haba yaraadaane ma jiraan oo dhibahoo legeysta maxaa kusoo arta horta meesha bal naga waran waxaan kusoo arkay nin oo dhahaa asiga sigaar cabaa balwad cuna nin kalena inuu balwad ka dhacshan rabo soonqaadna soonku dhahaa ay dhiman tahay oo afurkeedu dhiman yahay oo qorraxa soo jeetana inuu adiga cunto ku sii rabo intaasan kula yaaban kusoo arkay marka adi markaa waxaas aragtay maxaa kuu suureysmay waxaa ii suureysma kuwan inaysa jid iyo jaha aysa lahayn rijeey raaja aysa lahayn gaala caadoo madow yihiin soo kashaba aniga dhanba marka it ciidankaa la joogtay intay qiyaastooda dhamaaheen adee kun iyo lix boqol camilatii ahaayeen oo hadda cusleeday haa oo inta la qoro inta iga soo horeysay inta iga dambeysa hadee lagu door ugu horeen bal magacaada noogu bilow magacaygu waa sakariya cali maxamuud zikri maxaa ka tirsanid adi markaad hore markii hore bajaajla ahay kadibna meeshaasaan ku biir ciidanka qaabka ciidanka ugu biirtay bal noo faahfaahi subaxdii koobaad aan ku biiraya horta bajaaja wada waxaa galabtii koobaad laga qoraya meesha iyadoo lasoo qoraya u jeeday meesha markaan imaaday waa laisfayliha meelo lagu feelshay waa iska joognay dadkiyaa lasoo dhammaystiraa sidii loo sugaa laba saac amale qofta ugu dambaysa timid basasaan la saaray moobiilanta nagala qaad waaxidayni suuqara agtiisa waaxda hawaa marka meeshaasaan ka baxnay waana waday saddex bas amalaan naqanay saddex baas aa baxday waxaan tagnay geetimir meel banaankaa nagula feelshay markii la feeshay dharka iska baxshaariyaal buuma nagula raabay waa baxnay waa hoolkadana irdiisaan fadhiisantoo kale meeshiyaa qofba marla galshay hoolka mug dadka ku dhammaadaa waxaa yimiday kuwo mas-uuliyiin oo ay leeyihiin maa hoolka ora agtiisa ay kursiyaal iyo miisa soo dhigteen qofba maray soo istaajeen marka subaxdii soonqadku waay waa soo kacnay biishaan isaga joogin wax tababar iyo nooran bilaabin waa nooyi maahayin waa waxay noo sheeg sheegayeen waa naga laabaayen hal mala lesfeelahay subaxdii marka biishaan saa u joognay oo biyo la-aanta iyo nugula dhacday saa isaga joognay maalintii toddobaad oo sidaa u joogn waa go-aansadaan inaan kasoo baxo adiga mooto bajaaja wadi jirtay nin shaqaysanaya ahaa jirtay meel ciidan laga qorayaa tagtay maxaa marka u kalifay marka hore marka hore waxaa u kalifay horta bajaaj kiraha wed oo toban shan door laga rabo ka horna baaga muudo ahay mid bajaajkan ka horna bajaaj kalena wadi waa iska dhigay xoogaa laalaantiyada inta kiridii dhiib waay shaqaxa meeliya waxaa u shaqatay adiga hor laba isbuuc camal marka waxaa u kaliftay hawaay shaqa la-aanta jirtay iyo laalaan ogaad qor dowladeed qaad ama dowlad xiisaan u qaba uma gelin ugu horaba markaa soo bixis marka maxaa kuu kalifay hadda waa soo baxday maanta waxaa kusugan tahay degmada ceelboor maxaa kuu kalifay waxaa igu kalifay hawaay maha qaabkeeda say u taallay iyo nolosheeda iyo inaan lagu noola karno waxa yaalubaysan nolol lahayn arkaan aa ogaad toban maalmood ku jira maalinka toddobaad waxaan go-aansaday inaan kasoo baxo waxaa kusugan tahay degmada ceelboor awila islaamiga galgaduud markii qaabkee lagu soo dhaweeyey qaabkeesa ku imaaday aada iyo aad waxaan lasoo xiriiriyay nabadoon mashuud asaas soogaa maalinkan soo baxay labaiy tobanka camal waxaan galay suuqa xoolaha suuqa xoolaha caasi ka raacay waxaan ku tegay laamiga warshadaha laamiga warshadaha tarqiis gaarkan mood ka raaca xaafadaan ku tegay xaafad markaan tegan moobil afta daarta asaas soo waaba marka waxaan yidhi nabadoon inaan soo baxaan rabaa saas ogow lambaraa kusoo waca hori lambarkaas ka qabo raahir kabacdi lambaraa soo wacay waa la hadlay kabacdi ayahay lambarka iga laabtay asaa kabacdi soo wacdana suxuu hori anaa kusoo wacday meeshaa iska joog nugan soo bax ku iraa soo bax ayaa diyaar waaya oy soogaya kabacdi baaburan raadsa dha soo baxa saasaa ku uma hadda maadaama toobadii lagu qabtay marka maxaa u diyaarsan tahay ma ina xamar ku noqoto mise ina walaada ku noolaato hadda inaa norta intaan ku noolaa intaa jooga hawaa diriya inaan ku noolaada rabaa xamarna waa u laabaa ka maalmo ximaali iyo lahaa marka inaan xagga u laabtaan soo shaqaysto markaan rabo aan soo laabtan waalidkay u imaada rabo الرماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dooro u soo gebagabaysay qaar ka mid ah ragga ka howlgala makaatibta wilaayada dowladan loo qabtay ragga ka shaqeeya makaatiibta wilaayada ee shaqada qabta ama ku magacaaban ayaa duruusta ay ku qaateen waxaa ka mid ah qaab maamulka amaba idaarada iyo sidii ay u wanaajin lahaayeen shaqooyinka loo igmaday gebagabada munaasabadda waxaa goobta laga jeediyey kelimaad kala duwan codka ugu horeeya ee aad dhegaysan doontaan waa sheekh cabdilwaaxid isxaaq muudey oo dardaarana u jeediyey ragga dowladda loo soo xiray awalan ilaah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa naftayda iyo tiinaba aan u dardaarmayaa cabsida ilaahay taqwadana haddee waa waa as-aaskii wey booskeedana waa qalbiga sida nabigaba uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam attaqwaa haahunaa wa yushiiru ilaa sadrihi halaatha maraat taasoo macnaheedu uu yahay xibinta bini-aadanka ugu muhiimsan ee ra-iisiga waa qalbiga qalbigaa hadduu hagaago jirka oo dhan wuu hagaagi hadduu fasaadana jirka oo dhan wuu fasaada sida xadiidkiiba aad garanaysaan waxyaalaha qalbiga uu ku hagaaga taqwadaaba ka mid xibinta labaad oo ku xigta qalbiga waa lisaanka waxaana wuxuu ka tarjumayaa waxa qalbiga ku jira ayuu ka tarjumayaa iyadana waa xibin muhiim oo in la ilaaliyo labadaas marka xibnood waa qalbiga iyo carabka waa laba xibnood oo muhiim walidaalika waxaa la wariyaa dadkii hore oo nin ka mid addoon buu lahaa wuxuu yidhi shaatadaa neefka ariga intaad biraysid ee aada gowracdid labada xibnood oo ugu muhiimsan iga soo saar buu yidhi qalbigii iyo wuxuu ugu soo saaray iyo carab labadana ugu wanaagsan mar kaleu haddana wuxuu yidhi shaato kale taad gowracdid bal labada ugu liyato ugu xun ka soo saar haddana qalbigii iyo wuxuu ka soo saaray carabka waa maxay buu yihi sababta marka hore labada ugu wanaagsaneed baan ku yidhi ayagunbaa soo saartay haddana labada ugu xumeed ayagunbaa soo saartay wuxuu yidhi waa sidaas qalbiga iyo carabka hadday hagaagaan waa labada xubnooda ugu muhiimsan hadday fasaadaan wax ka liita male waa labada ugu liito ugu xun marka tabadaasaan isu dardaarmaynaa midda kale dowra hadda halkaa kusoo dhammaatay dowladana waxay untatimo ama uun ay u tahay camalka lagu jiro idqaanintiisa dadka halkaa fadhiyo waa dad idaaro ah maamul ah mas-uuliyiin ah waxay naga dambeeya waa ummadii waxa dowlooyinka runtii loo qaadanayana waxaa weye dee camalkaa socdo un waa dhammaystirkiisii maanta cilmi inta badan dee waa la bartaa dowraadkii waa lagu qaataa xalaqaadkii iyo masaajidadii jaamacaadkii madaaristi laakiin maanta shayga ahamka wixii ayagaa in la tadbiiqiy oo ummadeenna iyo mujtamaceen aan ku tadbiiqin oo laba wadaa maanta la kala hayaa sabiilu lmujrimiin iyo sabiilu lmuslimiin ummadda labadaas wada inaan maanta u kala caddayno dad badan bay isaga qasan tahay ummaddu markaan barno khaaliqeedii iyo macbuudkeedii oo xiriirkaa u xoogaysto oo tawxiidku u xoogaysto oo ummadda dariiqa ay fahanto iyo dariiqulcibaada ummaddu markaa way hagaagi wey waa sida imaamu maalig uu lahaa ummaddu aakhirkeed waxaa islaaxin kara awalkeeda wix islaaxi u maantana meelaha ugu muhiimsan waa meelaha iyagoo ummaddu ilaahay unbaan addoomo u nahay inaan alla un isku wada xirno oo dariiqulcubuudiya maanta ummaddaan u caddayno oon ka leexino muxuu ahaa waddooyinkaa kale oo maanta la hayo oo gaaladay u gacam haatinayaan runtii waa arrin muhiim u ah oo juhdi badan aan ku bixinno ummaddu waxa la degay ee maanta halkay taalo dhigay wax kale uun ma aha dariiqii unbaa uun laga leexday un waxay ummaddu ku hagaagi kartaa inaan dariiqii uun kusoo leexinno oo oo runtii dee sida dariiqii salafkii runtii waxaan leenahay dadku waa mas-uuliyiin shaqada waa shaqa dee aan hayno ummadaana aan u hayno qof kastana maanta shucuur bilmas-uuliya waa loo baahan yahay shaqooyinna haddee waa uun la kala qaybsaday qof walba meel buu islaamku maanta u hayaa shaqadiis inuu kasoo baxo oo u itqaaniyaa loo baahan yahay amaam allahina dee qof walba mas-uuliyadda waa la weydiinayaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof walban maanta waxaa la rabaa meesha uu joogo waxa inuusan fardi iska dhigin umma inuu iska dhigo oo meesha aada jirto islaamka uu kugu aadiyey kaalintaas runtii in lagaaga saaxdo oo islaamka dhankaada aan laga soo gelin oo mas-uuliyaddaas siday tahay aan u wada dareen ayaa loo baahan yahay oo masaalixda khaaska midda caamka aan ka hormarina midda adduunyada midda ukhrawiga aan ka hormarina ayaa loo baahan yahay jasakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa kelimad goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo soo xiray dowladda sidoo kalena ka hadlay ujeeddada loo qabtay isagoo dardaarana guud u diray makaatiibta wilaayada alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd yaquulu allahu tabaaraka watacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inama yatadakaru ulu lalbaab ikhwat alacizaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacsalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala allihii inagu nimceeyey nicmooyinka uu bixiyo kuwa ugu qaalisan nicmatuliimaan walislaam allahas ayaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala iyadoo aan ognahay maanta koonka aan ku noolnahay dad badan oo ilaahay subxaana wa tacaala nasiib uusan ugu darin iimaan iyo islaamnimo inay maanta adduunka nala joogaan oo nagula nool yihiin sidaana laga yaabo cumrigooda inay ku dhammaystaan in badanoo kamid ah ilaahay marka subxaana wa tacaala nicmada weyn ee iimaanka iyo islaamnimadu ina siiyey wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala inoogu daray dadkii muslimiinta ah ee caalamka ku noolna wuu naga sii dhex doortayo dadkii wuxuu inagu daray ku noolaa wilaayaadka islaamigaha dhulkii shareecada islaamka looga dhaqmayey dhulkii raayada towxiidka ay ka taagnayd yuu haddana ilaahay subxaana wa tacaala inoo dooray inaan u noqono deegaan iyo ehel inaan u noqono haddana bifadlilahi waraxmatihi mar saddexaad ilaahay wuxuu inoo dooray inuu inaga dhigay dadkii u khidmeynaya diinka ilaahay ee mujaahidiinta ah ee u soo baxay u hijrooday waktigooda iyo mataqaanaaye tale iyo caqli iyo nafba waxay leeyihiin ku bixiyey inay diinka ilaahay u khidmeeyaan yuu haddana ilaahay nagu daray iyadoo dad badan oo muslimiin ay wilaayad ku nool yihiin shareecada hoosteed ku nool yihiin haddana qaar badan oo kamid a nasiib aysan u yeelanin khidmada diinka ilahay inay u khidmeeyaan si gaara waa nicmo kaleo ziyaada ah oo ilaahay subxaana wa tacaala inagu manaystay nicmada ribaadka iyo jihaadka iyo dacwada loo khidmeeyo waa arrin aada u weyn shaqaale diimeed in la noqda ilahay yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala nicmo walba oo ilaahay uu bixiyana dee si aad ogtihiin ilaahay wuxuu ku ziyaadiyaa markaan ku shukrino oon ilahay uga mahad celin waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala dadkii nicmada ku shukri lahaa inaan noqono afkana inaan kaga shukrino oo alxamdulilah iyo alshukrilah inaan niraahno ficil ahaan aan u shukrino dee dad ilaahay subxaana wa tacaala u mahad celiye aan noqono oo waxyaalihii waajibaadka ilaahay uuna saaray inaan la nimaadno ayaan isu dardaarmaynaa bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalihii macalimiinta ahaa jazaahum allahu khayran ilahay miisaankooda xasanadka ugu dara waktigooda qaaliga ah oo ay mataqaanaaye noogu deeqeen oo na siiyeen sidoo kale ardada walaalaha dee camalka ku jiray ardayaan idinku magacaabeynaa galabta raallihaada rag waxaa tihiin qiyaado ah dee raggii camalka hogaaminayey raggii camal ka shaqaynayaa tihiin ardaygu sidiisaa maalinka qalin iyo buugis saaro daalibnimo diyaar u yahay waa iska arday wax laga weynaadana maha ardaynimada mustawo walba qofku uu jooga ardaynimada kama weyna oon daalib waxbarasho buu ku jiraa cilmigana dee lagama dhergooyo lagama gaaro waa un laga geeriyooda waa laga dhintaa kororsiga cilmigu marka waa baahi mar walba iska taagan qofka mustawo walba haka jooga wa fowqa kulli dii cilmin caliim wey marka lagu kala sareeya mar walba baahi cilmiyeed qofku isagoo qaba yaa laga yaabaa ilka in la dhigo dowradan insha allahu tacaala khitaamkeeda maanta aan u fadhino magaceeda waxaa la yidhahdaa cumar ibnu cabdicasiis lita'hiili lidaaraat khaliifka qiimaha badan magaciisa waxaan u dooranay waxaa weeye yani inaan iska yeelyeelnaa la rabaa waxaa laga yaabaa dadka ahlu karamka ah haddaan sidoodoo kale xataa la noqon karin waa la isku dayaa in wadadoo la raaco soomaan marka insha allahu tacala ninka khaliifka dee bacd ulculamaa ay ku tiriyaanba khaliifkii shanaad inuu yahay aada garanaysaan dee zamankiisii ummadda markuu mas-uulkaana amniga iyo cadaaladda iyo mataqaana siduu ilaahi subxaana wa tacaala ummadda xilligaa joogtay oo ugu deeqay ayaan u dooranay inuu ilaahi subxaana wa tacaala dariiqiisana mariya ayaan magac oga dhignay shacaarkeeduna waa tadarabu lituxsin alcamal yani waxaan u tababaranayna oo layligan loo galaayo oo wax loo kororsanaya waxaa weeye camalka inaan wanaajiyo camalka in la wanaajiyo oo la qurxiya oo la itqaaniya sida nabiga calayhi salatu wasalaam uu sheegay ilahay wuxuu jecel yahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu camalka inaan itqaanino yuu ilaahay jecel yahay oo la sugo qof walba shaqada uu haya ninka sekateera shaqada uu qabanayo qoraalka iyo dokumentiga diyaarintiisa iyo xifdinteeda inuu ilaaliyo ninkii mas-uula mas-uuliyadiisa ninkii daaciya ninkii mataqaanaaye xisaabiya ahoo mataqaanaa maalka muslimiinta zakada amaaleed miduu doon ha noqdo makaatiib kala duwan iyo shaqooyin kala duwan qolada macalimiinta ama maamulka madaariista waxbarashada ka timidna saas oo kale nin walba waxaa la rabaa meesha uu mas-uulka ka yahay camalka inuu ka hagaajiyo waxa dadka dowraadka iyo loogu qabanayana aqoontooda inay kordho wey mar walba dowraadka hadday soo noqdaan qofka waxa u kordhayo faham ufuqisan wuu ballaarmayaa wax weyn ayaa u siyaadaysa iyadoo waqti badan aan laga qaadan yaa laga yaabaa wax badanna inuu faa'iido biidn illahi tabaaraka watacaala dowladan marka waa dufcadii koobaad weeye oo mataqaanaa magacan wadata cumar bin cabdicasiis iyo shacaarkaas insha allahu tacala waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmana dufcooyin kale wilaayada dhexdeed in laga qabto biidn illahi tabaaraka watacaala walaalaha kale hadda aan inala joogina naga maqan ee aan nasiibka u yeelanaan rabnaa insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan cadadka hadda ka faa'iidaystana waa shan iyo toban arday oo raggii maamul ka tirsanaa waxa marka ilaahay dadka uu ku kor yeelana darajaad aakhiro iyo mid adduunyana cilmigaa ka mid ah yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaadka soomaa darajaadka marka mid aakhiro iyo mid adduunyaba waa lagu helaa oo cilmigaas ilaahay subxaana watacaala dadka uu ku kala fadilaayo darajooyin uu ilaahay ku gaarsiiyaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka uu ilaahay khayrka la doono man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin diinku ilahay fahansiiya waxa laydin barayo laydin sheegaa idaare ha noqota amaamid ha noqota ama taqriir si loo jeedo wax noocii doonta ha noqotee waa un wax diinka ilaahay lagala baxay dhammaantood nusuus yaa laydinku dul akhrina aayado qur'aan iyo xadiis nebi iyo aqwaal culamo soo sidaa mahayn marka diinka inaad fahantaan oo ilaahay uu ku fahansiiye waxay ka mid tahay khayr iyo wanaag ilaahi subxaana wa tacaala uu kula doonay muddadaa yar ee cilmiga aad u soo kallahayseen ama aad usoo caraabayseenoo u jilba xirnaadeenna dee bishaaro iyo khayr yuu nebigu inoogu sheegay cilmiga in loo socdo la raadiyo la dalbo waxyaalaha waxay ka mid tahay jannada rabbi lagu galay man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bih ariiqa ila aljanna soo mahayn dariiqii jannada lagu gaari lahaa yuu ilaahi subxaana watacaala inoogu sakhiraya mar walba oo qofku dalabulcilmi sharci u socdo uu raadinayo waa mar walba uu usii dhowaanayo waddadii jannada uu ku geli lahaa ilahina subxaana watacaala dee dariiqa ha inoo wada fududeeyo duruus yaan soo qaadanay idaare isugu jirta oo waktigeeda iyo acmaasha idaarada iyo qiyaadadii iyo mataqaanaa funuun fara badan oo fanu ilqaa uu ka mid yahay waxaa laydin baray tadwiir daat sida mataqaana qofku mataqaanaye shaksiyan uu isku horumarin lahaa taqriirka oo shaqada ugu badan ee aad qabanaysaana maamulka wax ugu badan ee laga rabo waxaa waye inay taqriiraad soo diyaariyaan wax ugu badan ee laga rabo waxaa waye inay waktigooda iyo acmaashooda ay mataqaanaa qaab idaare ay ku qaybsadaan oo qofku uusan noqon qof iska furan waqti walba shaqadiisu aysan xad lahayn shaqadan waxaa rabnaa inay xuduud yeelato waxaan rabnaa waqti inay yeelato waxaan rabnaa dadka muslimiinta ee mas-uulkana markaan la ballanno ninka ugu horeeya ballanta oofin lahaa qofka mas-uulka laga raba inuu noqdo haddii la yidhaha berito haddii ilaahi aan la idmo saddex saac meel hebla aan isugu nimaadno ninka ugu horeeya imaan lahaa waa inuu noqdo qofkii mas-uulka ahaa ee ummadda ballaminaya laakiin adigu haddaad noqoto qofka ugu dambeeya imaanaya saddex saaci labaatan saddex saaci bar haddaad timaado dadkuna saddex saaci saddex saaci shan daqiiq iyo toban daqiiq ay yimaadeen dee qofka dib dhacay waxaa wuxuu noqonayaa maamulkii idaaradiisa soomaal waxa la idiin baraya waxaa kamid a waqtiga inaad ilaalisaan waana shay min addiin oo ballantu diinkay kamid tahay soomaa inaad ilaalisaan insha allahu tacala waa laydinka rabaa dafcadan koobaad wilaayada juqada dhexe ilahay wuxuu u qadaray magaalada jilib inay ka dhacda kuwa dambena insha allahu tacaala meelihii munaasab un baan ku dhigi doonaa waxaan idiin dardaarmaya insha allahu tacaala waxaa la idin baray inaad idinku naftiina ku tadbiiqisaan oo laydinka arko berri waan wada shaqayn doonaa soomaan inteennaba shaqa inaga dhexaysa waxaan kaloo rabnaa walaalihiinan inaad gaarsiisaan raga idinla shaqeeya ragga idinla shaqeeya idinka laydinka raba inaad gaarsiisaano aada bartaan culumta maanta aada xabaarteen waxaa laga yaabaa dhexdiina xataa dadku isu faham maahan mustawaha fahamka in lagu kala sarreeyo ragga mustawahooda uu hooseeyo ragga kale inay kabaanoo wakti siiyaan oo yidhaahda war qaabka u diyaarso qaabkaasaa yeel kana saasaa loo sameya saa loo sameya biidn illahi tabaaraka watacala inaan ka faa'idaysano ujeedkuna waxaa weeye waxba ma taqaanaan ama ceebaad laheedeen nusqaana idinku jirta ma ahan waxwaa taqaaneen waadna dadaalayseen jazaakum allahu khayran aan wax kororsanna way insha allah dowradii saddexda maalmood inoo socotay way inoo xirantahay insha allahu tacaala saacaddan laga bilaabo وانا اذا كان بعد علمنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نال الماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى اسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الاسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa waxaa barnaamijka igala qayb galay walaalka nuur cali warsame abuusheyba aniguna waan idila socodsiinayay xarumaheena wilaayaadka islaamiga ahna si toos ah ayaad inuga dhegaysanayseen intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى